arinta taliyayaasha aada sheegteen oo su-aasha ahayd inuu inay jiraan ciidamo aanan kala amar qaadan waa runtii ciladaha wax weyn u dhimi kara amnigeena yay ka mid tahay qayb ahaanna burburkii ku yimid ee hay-adaheenna dawliga ahaa oo amnigu uu koo ka yahay waxaad arkaysaa dad garaado lagu siiyey qaab siyaasadeed waa xaqiiqo nin shalay ahaa hidig leh oo xildhibaan firfircoon leh xildhibaankii firfircoonnaa dabca inuu ka faa'iidaysto xaalada siyaasadeed oo khilaafaad ka jirta laba beri kabacdi saddex beri kabacdi ninkii xidiglaha laarka gaashaan la dhexe marka waa dad ninkii kabtaka ahaa oo shalay uu salaanta u saarayo taliyihiisa ahaa markuu arko ninkiio gaashaan la dhexa ah salaan ma siin karo wuuna ogyahay ninkaan wuxuu ku helay inaysan ahayn hawl dheeraada u qabtay oo ah halyeynimo ama wax muuqda lagu siiyey dallacadaas aysan hayne uu lahaa siyaasi firfircoon oo ka shaqeeyey ninkaas in dallacad la siiyo waa arrin jirta waana waxyaabaha runtii ee ciidamadeenna hadda ee aan ka kabsan laanahay ama aan ka bilaanahay in ay inaan helno ciidan runtii aad iyo aad ee kala dambayntiisa iyo disibliinkiisu wanaagsan yahay dowladda anigu aan madaxweynaha ka ahay hawshaas waa iska xirnay xildhibaanadana waa u sheegnay siyaasiyiintana waa u sheegnay inaysan noo keenin qof ay si gaara rabaan inay u dallacsiiyaan waxaa dallacsiin kara oo keliya taliyaha ciidanka isagoo ku soo xiraya sababihii uu dallacsiinayay inay tahay ama sanadihii loogu talagalay in lagu dallacad u helo ama inuu sameeyey wax dheeraad ah oo dadka qancin kara ama saraakiisha kale ama askarta kale qancin kara oo odhan kara ku dayo askarigan shaqo wanaagsan u qabtay si aad u dallacdo marka waa arrin jirta oo aan u baahannahay inaan runtii aan ka amnigeena inaan ka saxno